annaga waxa waaye maanta waa la ballansanaayo oo maalin hore markii la isu yimid xafladda la seejinaya waxaa lagu ballamay inay isu yimaadiin xildhibaanada cusub iyo xildhibaanadii hore maanta markaan isugu nimidna waxaa la yeeriyey xildhibaanada kuwii hore iyo kuwii hadda la keenay iyo magacyadooda dhanaa la yeeriyey magacyadooda la yeeriyey marka insha allah kulanka dambe waxau dhici doonaa isniinta soo socota hadii la yidhaah haa haa kuwa hore wayba qoreyna walo diiraan gashanaayeen laakiin kuwan cusub a magacyadooda si loo bartaa magacyadooda la yeeriyey kaararkoodii wuxuudin insha allah mar dhow waa la suubi doonaa isniintana waa isu imaan doonaa gedigeen anagoo dhan cali gacal cashir gudoomiyaha baarlamaanka galmudug wax kale loogama hadlin in liisaskii la yeeriyo dadkii la xaadiriyo magacyadooda kadibna isniinta aan isu nimaado arrintiina sidii loo kala qaybinayo sida ay kala noqon doonto in shaqada sidii loo kala gedi doono iyo meesha lagu shaqayn doono waxay noqon doonto insha allah isniinta la isu imaanaa waa markii ugu horeyso baarlamaan oo isu yimaado waa tii la isku daray isku darka iyo labada baarlamaan waxaa ka dambeeyey maanta oo xildhibaanada keliya ay weelka soo galeen xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada cusub liiskana la yeerinaya annaguna aan dhegaysto ka ahayn